أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى بإذن الله تأتي وثبة تجلب نصرا وثبة عظمى لجيل يملأ الأكوان ذكرا يقرأ القرآن دوما خاشعا سرا وجهرا يحمل الدين شعارا فعلى بالدين قدرا فحماه الله توفيقا وتسديدا وأجرا بسم الله الرحمن الرحيم assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuh kulan wacan oo wanaagsan dhegaystayaal idilkiinba ku soo dhowaada faafreebka wararka waa habeen isniin ah taariikhda hijiriyadana waxa ay ku beegan tahay sagaalka bisha shanaad ee jamaadul awal sannadka kun afar boqol lix iyo afartanka hijiri qodobada caawa barnaamijka faafreebka wararka aan ku soo qaadan doonno waxaa ka mid ah howlgallo barakeysan oo dhegta dhiigga loogu daray ciidamada sidiibiyiinta soo duulayaasha ah oo siyaabo kala duwan uga dhacay wilaayaadka shabeellada hoose iyo baay tiro askar iyo saraakiil oo dhimasho iyo dhaawac ku noqday iyo gaari gaashaaman oo laga gubay cadowga allaah wararkii ugu dambeeyey ayaad faafreebka ku dhegaysan doontaan qodobada kale ee faafreebka waxaa ka mid ah maamulka ashaadalodirirka ah ee loogu yeedho jubbaland oo shaaciyey inay jareen xiriirkii kala dhexeeya kooxda riddada soomaaliya haddaba maxay tahay sababta rasmiga ah ee ka dambaysa maxaase xilligan ku soo beegay xaggee marayaan khilaafaadka hareeyey murtadiinta falanqeyn ayaad caawa barnaamijka ku dhegaysan doontaan sidoo kale qodobada caawa barnaamijka aan idinkugu hayno waxaa ka mid ah mustafa cagjar oo saxiixa in magaalooyin ka tirsan soomaali galbeed lagu wareejiyo etoobiya wadayaasha gaadiidleyda gobolka banaadir oo ka cabanaya dhibaato xooggan oo ay ku qabaan shaqadii ay ka hayeen dekedda magaalada muqdisho haddaba maxaa ugu waaweyn waxyaabaha ay ka cabanayaan barnaamijka ayaan ku soo qaadan doonnaa sidoo kale qodobadeena kale waxaa ka mid ah gedo kulan lagu xalinaya khilaaf u dhexeeya beesha horaarsame oo ay barbar socotay dowlo sharci ah oo lagu soo gebagabeeyo wilaayada gedo kelimaad kala duwan oo gebagabadii kulankaasi laga jeediyey ee aad caawa faafreebka ku dhegaysa doontaan qodobadaas iyo wixii kale soo kordha iyo xubnihii adaleynta warbaahinta iyo xaaladihii u dambeeyey ee filistiin ayaan faafreebka ka marnaan doonin qaar ka mid a wariyaasheenna ayaa igala qaybgeli doona waxaad si toos nooga dhegaysanaysaan dhammaan xarumaha andalus ee wilaayaadka islaamiga ah iyo barteenna life streamka oo dalka iyo dibaddiisa aad naga maqli kartaan waa mar kale iyo faafreebka wararka
الأخلاق عطرا وانشر الدين ضياء وانثر الأخلاق عطرا فإذا أعطيت نصرا فاسجدي لله شكرا
waa hagaag dhegaystayaal barnaamijka ayaad degaysanaysaan faafreebka wararka qodobka ugu horeeya ee caawa aan barnaamijka ku eegi doonana waxauu noqonayaa shabeellada hoose ciidamada mujaahidiintu waxay maanta qarax la beegsadeen kolonyan ka tirsan kufaarta afrikaanta oo ku socdaalayay afaafka hore ee deegaanka buufow bakhtiga waa afar askari oo yugandhees ah oo laba saraakiil minabaarayaal ay tahay dhaawacna waa saddex askari oo yugandhees ah gubashadana waa gaari tow ah sidoo kale ciidamada mujaahidiinta inta u dhexaysa deegaanada shalambood iyo buufow waxay qarax kale kula beegsadeen askar lugeynaysa oo yugandhees ah bakhtiga waa hal askari dhinaca baay ciidamada mujaahidiintu waxay dagaal ku qaadeen xerada ciidamada kufaarta itoobiya ee degmada bardaale saddex askari oo itoobiyaan ayaa lagu dilay weerarka ka dhaca degmada bardaale halka afar askari oo itoobiyaana lagu dhaawacay dhanka gaarisa waxaa faahfaahin laga helayaa weerar ciidamada mujaahidiinta maalmo ka hor ay ku qaadeen xerada askarta militariga dowladda saldhiibyada kenya ay ku leeyihiin deegaanka eegey ee hoostaga dhadhaab ee gobolka gaarisa ee ku jira gumaysiga saldhiibiyiinta kenya bakhtiga waa hal askari oo kenyaati ah dhaawaca waa saddex askari laba teendho oo kufaarta uga dhex dhisneed saldhigga oo sahay ciidan ugu jirtana waa ay gubteen sidoo kale gaarisa waxay ciidamada mujaahidiintu dagaal ku qaadeen xerada askarta kufaarta kenya ee deegaanka kiwanga ee hoostaga degmada faafi ee gobolka gaarisa waxaana jira khasaare kala duwan oo lagu gaarsiiyey cadowga weerarkaasi barnaamijka ayaad degeysanaysaan faafreebka wararka markana maamulka shaadala dirirka ah ee loogu yeero jubbaland ayaa shaaciyey inay jareen xiriirkii kala dhexeeyey kooxda riddada soomaaliya haddaba maxay tahay sababta rasmiga ee ka dambaysa maxaase xilligan ku soo beegay xaggeyse marayaan khilaafaadka hareeyey murtadiinta falanqeyn arrinkaasi ku aadan waxaa barnaamijka igala qaybgelaya walaalka maxamed xasan al faatix haye maxamed bismillaah aad baad u mahadsan tahay bashiir waxaa cirkiis ku sii shareerayaa khilaafka u dhexeeya kooxda ridada soomaaliya ee hogaamiyo xasan gurguurte iyo maamulka ashaadala dirarka isku magacaabay jubbaland afar iyo labaatankii saaca ee lasoo dhaafay labada dhinac ayaa soo saaray warqado u muuqda inay yihiin kuwo weefto ah oo badanaa lasoo saarayay saqbarkii habeennimo axmed madoobe ayaa xalay fiidkii ee wuxuu soo saaray ee war-saxaafadeed oo ku eedeynaya kooxda riddada ee uuna ku sheegayo inay ku xadgudbeen wixii lagu heshiiyey isla markaasna ee kooxdaas ay wiiqayso ee maleeshiyaadkiisa ee looga adkaaday ee dagaalada ka socda wilaayada islaamiga ee jubbada hoose isagoo u muuqday in guuldarooyinkii isku raacraacay maleeshiyaadkiisa uu kula sahanayay xasan gurgurte xaaladdu waxay sii adkaatay sahaka aroortii hore markii axmed madoobe uu cilaamiyey in uu qabanayo doorashooyin islamarkaasna uu magacaabay waxa ugu yaray guddiga doorashooyinka madaxa bannaan ee maamulka jubbaland kooxda riddada ayaa iyana soo saartay war-saxaafadeed wasiirka arrimaha dibadda ayaa sheegay in doorashooyinkaas ay yihiin kuwo aan sharci ahayn sida uu hadalka u dhigay kooxda riddada waxay markii ugu horreysay sheegtay in axmed madoobe uusan haysanin wax sharciyadda oo ula jeedaan inuusan ahayn madaxweynaha maamulka ee isugu yaray jubbaland waxayna soo jeedisay in laga wada qayb qaato doorashooyin ee ugu yeertay qof iyo cod oo dhici doona sanadda labada kun shan iyo labaatanka dhammaadkeeda marka halkaasay wax marayaan maanta barqadii waxaa isna hadlay axmed madoobe oo eedeyn kulul u jeediyey xasan gurgurte intaas kuma ekeysana axmed madoobe wuxuu cilaamiyey in maamulkiisu uu laalay oo uu joojiyey cilaaqaadkii kala dhexeeyey kooxda riddada isagoo yidhi waxaan jirnay cilaaqaadkii nagala dhexeeyey dowladda federaalka tan iyo intay uga soo laabanayso dastuurka kumeelgaarka ah axmed madoobe wuxuu qaaday waddadii laba sano ka hor ee uu sii maray saciid cabdulaahi deni hogaamiyaha maamulka shaadaladirarka ah ee puntland isugu yeeray maanta duurkii kooxda riddada ayaa waxay warqad qoraal ah u dirtay taliska waxaa loogu yeero midooda afrika oo maamula ciidamada afrikaanta atimis ee ku sugan dalka soomaaliya xukuumadda xamse cabdi barre waxay ka codsatay midooda afrika in madaarka caalamiga ee magaalada kismaayo ee amnigiisa ay la wareegaan ciidamada kenya isla markaasna aan la celin karin duulumaadyada ka imaanaya gobolada dalka kooxda riddada waxay sheegtay inay dooneyso in garoonka kismaayo uu noqdo mid gacanta ay ku hayaan ciidamada atmis laakiin midooda afrika waa uu jawaabay wuxuuna u sheegay intaas awooddeeda aysan lahayn waxay yidhaahdeen magaalada kismaayo qeyb ayaan ka joognaa garoonka kismaayona qeyb ayaan ka joognaa qeybta kalena waxaa ku sugan ciidamada axmed madoobe sidaas daraaddeed annagu tallaab gaar ah ma qaadi karno halkaas weji gabax ayay kala kulantay kooxda riddada taasna waxay sababtay in axmed madoobe uu ku dhawaaqo in xiriirka uu jaray xukuumadda fadhigoodi yaafila soomaaliya ee magaalada muqdisho sidaas hadda maamulka xasan gurgurta wuxuu ku waayey laba ka mid a maamul goboleedyada ugu caansan waxaana ku soo haray cali guudlaawe qorqoor iyo lafta gareen oo keliya xaaladdu halkaas ayay maraysaa ilawareedyo laga helay magaalada kismaayo waxay sheegayaan in kulamo lagu sheegay xasaasi ee magaaladaas ka socdaan xildhibaano ka tirsan dawaaqyada kooxda riddada oo afar tiimiye ah isbuucii lasoo dhaafana gaara kismaayo ayaa kulamo lale axmed madoobe waxaana la filayaa in war-saxaafadeed kulankaas uu ka soo baxo oo looga soo horjeedo kooxda riddada waxaa la qiyaasayaa in xildhibaanadan dawaaqyada ah ay cilaamin doonaan in ay qaadacayaan kulamada baarlamaanka tan iyo inta xasan garguurta cadaadiska uu ka yareynayo maamulka axmed madoobe sidoo kale golaha wasiirada kooxda riddada ayaa ina caawa fadhi waxay ku leeyihiin magaalada muqdisho qoraal loo diray wasiirada oo warbaahinta ay aragtay ayaa muujinayey in la leeyahay kulan aan caadi ahayn ayaa jira oo looga arinsanayo xaaladaha soo kordha ee dalka ka taagan marka waxaa muuqata in khilaafka u dhexeeya murtadiinta meeshii ugu sarreysay uu gaaray xasan garguurte wuxuu isku dayayaa in uu muquuniyo axmed madoobe laakiin marka dib loo eego khilaafaadkii u dhexeeyey kooxda riddada iyo axmed madoobe inta badan hogaamiyaha maamulka ashaadala dirarka ayaa ku adkaanayey tusaale ahaan sanadii labada kun shan iyo tobankii ilaa labada kun lix iyo tobankii waxaa dagaal eh, siyaasadeed gorodi isgeliyey xasan gurgurte iyo axmed madoobe axmed madoobe ayaana ku adkaaday Eh, laga soo bilaabo sanadii labada kun sagaal iyo tobankii ilaa iyo labada kun laba iyo labaatankiina dagaal siyaasadeed wuxuu ka dhexeeyey maxamed cabdulaahi farmaajo madaxii hore ee kooxda ridada iyo axmed madoobe axmed madoobe ayaana eh, ku soo baxay Eh, wararku waxay intaas ku darayaan in kooxda ridada hadda ay damacsan tahay in wafdi uu hogaaminayo xamse cabdi barre si qarsab ah ay kaga dejiso madaarka kismaayo kadibna sidaas ay ku afgembiyaan axmed madoobe Eh, balse lama oga sida ay tallaabo noocaas oo qarska xornimo ah ay ugu dhiiran karaan Een, bashiirow eh, kooxda ridada mar walba oo hogaamiyahoodu uu dhaafo een, kala barka een, mudaxireedkiisa caado ayay u leeyihiin in sidaan isku khilaafaan eh, laga soo bilaabo sanadii labada kun iyo afartii markii een, cabdulaahi yuusuf madaxweyne loo doortay shariif murtad eh, xasan gurguurte iyo farmaajo sidan ayay eh, isku khilaafin jireen marka eh, mudaxireedkooda uu soo dhowaado hadda arinta ugu muhiimsan ee isku khilaafsan yihiin waa ee doorashooyinkan loogu yeero qof iyo cod oo siyaasiyiinta qaar ay u arkaan inay tahay mid eh, muddo kororsi ah oo xasan garguurte iyo xisbigiisu ay doonayaan in mar kale ay isboqraan marka la gaaro sanada labada kun ee lix iyo labaatanka ugu dambeynna eh, dhinacyadu markay ismari waayeen waxaa khilaafka soo farageliyey oo soo gabagabeeyey waxa loogu yeero beesha caalamka oo ah kufriga caalamiga ah Een, ahna kuwa sida eh, dhabta ah u maamulo eh, murtadiinta iyaga ayaana marka dambe jaangooya ee cidda hogaaminaysa kooxda ridada iyo maamulada ashaadala dirirka ah sidii dhacday sanadii labada kun laba iyo labaatankii ee kolkaas oo khilaafkii murtadiinta u dhexeeyey ee lagu soo afjaray teendhada afisiyoni ee agaarka xerada xalane ee magaalada muqdisho الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى barnaamijka ayaad dhegaysanaysaan faafareeb wararka markana mustafe cagdir ayaa saxiixay in magaalooyin ka tirsan soomaali galbeed lagu wareejiyo xabashida etoobiya qodobkaas iyo sidoo kale howlgalo ka dhacay deegaano ka tirsan galgaduud waxaad ku maqlaysaan xubinteena hadaleynta warbaahinta iyo guudmarka midagaha islaamiga aalaab waxaa halkan ka soo jeediyay walaalkeen maahir maxamed haye maahir waad mahadsan tahay walaalka bashiir muxiidiin abuu ayman xubinteenna hadalhaynta warbaahinta iyo guudmarka mareegaha islaamiga ah waxaan caawa ku bilaabeynaa mareegta faafreeb oo ka mid ah mareegaha islaamiga haddii aan guud marno een, mid ka mid ah warbixinada ku daabacan mareegtu waa faahfaahino laga helayo weerarkii saaka ka dhacay deegaanka masagawaay ee wilaayada galgaduud dhimashada weerarkan waxay noqotay lix askari waxaanan helnay magacyada qaar ka mid ah maleeshiyadii murtadiinta ee weerarkaasi lagu dilay shuceyb xuseen cumar tahliil maxamed yuusuf oo ku magac dheeraa goomey maxamed cali wehliye muuse maxamed gacal iyo murtadka shanaad oo magaciisa lagu sheegay cali khaliif abuukar Een, sidoo kale waxay mareegtu daabacday een, howlgal qaraxa oo gaareen nooca qooqanta ah looga gubay maleeshiya murtadiin ah ayaa maanta waxa uu ka dhacay duleedka deegaanka masagawaay qarax waxa uu ku dhintay laba askari oo murtadiin ah halka ay ku dhaawacmeen een, saddex kale Een, sidoo kale waxay mareegtu daabacday een, qaraxyo lala beegsaday askar een, ka tirsan kufaarta uganda oo ka baxay degmada janaale islamarkaana doonayay inay ka hortagaan kolonyada sahayda usoo waday Een, baktigu waa laba askari oo kufaarta uganda ah dhaawacuna waa shan askari oo isla kufaartaasi ka tirsan Een, sidoo kale kolonyada sahayda siday ayaa maanta qarax lagula beegsaday afaafka hore ee deegaanka shalambuud Een, mid ka mid ah gaadiidka kolonyada ayuuna qaraxa burburiyey Een, sidoo kale waxaa faahfaahin laga helayaa qarax shalay kolonyo siliibiyiin ugandhays ah ee lagula beegsaday inta u dhexeysa deegaanada shalambuud iyo danow waana kolonyo een, sahaysidey baktigu waa saddex askari oo kufaarta ugandha ah een, iskugeynta ama wadarta guud ee dhimashada iyo dhaawacyada kufaarta afrikaanta ee qaraxyadii shalay iyo maanta waa shan askari oo ugandhays ah Een, waxaa sidoo kale een, qaraxyadaasi ku dhaawacmay shan askari oo isla kufaarta uganda ka tirsan waxaan markan soo qabanayaa mareegta een, calaamada oo ka mid ah mareegaha islaamiga warbixino kala duwan ayay mareegtu maanta daabacday balse waxaan ka soo qaadanaynaa maamulka axmed madoobe oo sheegay in uu jaray xiriirkii villa soomaaliya xilli ay meel sare marayso xiisadda siyaasadeed ee ka dhex xaloosan maamulada kismaayo iyo muqdisho ayuu maamulka uu madaxa ka yahay murtad axmed madoobe shaaciyey in uu joojiyey xiriirkii wada shaqeyn ee kala dhexeeyey madaxtooyada kooxda hiridada soomaaliya war-saxaafadeed ay soo saartay wasaaradda arrimaha gudaha ee maamulka isku magacaabay jubbaland ayaa lagu soo bandhigay halka uu marayo khilaafka siyaasadeed ee u dhexeeya labada dhinac kaasi oo hadda gaaray in maamulkaasi go-aamiyo in uu hakiyo cilaaqaadkii kala dhexeeyey madaxtooyada murtadiinta warqadda ka soo baxday maamulka shaadala dirarka ah ee fadhigiisu yahay kismaayo waxaa nuqul ka mid ah lagu caddeeyey in la hakeeyey xiriirkii ka dhexeeyey kismaayo iyo muqdisho waxayna taasi sabab uga dhigeen in kooxda riddadu diiday doorashooyinka maamulka shaadala dirarka ah ee jubbaland ee uu mar kale isku dooran doono madaxa maamulkaasi madaxtooyada dowladda riddada ah ayay ku eedeeyeen in ay ku fashilantay in maleeshiyaadka maamulkaasi ka taageerto dagaalka ka dhanka shareecada islaamka waxayna mar kale ku celiyeen in uu jabay colkii ashahadla dirirnimo ee ay ku soo qaadeen qaybo ka mid ah jubbada hoose firxad iyo fiiga cararna uu ku dhacay maleeshiyadii huwanta ahaa ee dagaalka ka dhanka islaamka iyo ehelkiisa loo qalabeeyey warka ka soo baxay maamulka axmed midoobe ayaa kusoo beegmaya xilli madaxa maamulkaasi uu ku dhawaaqay magacaabista guddi gaar ah oo uu u saaray doorashooyin gaaleedka maamulkaasi waxaana xigay war-saxaafadeed ka soo baxay maamulka xasan gurguurte kaasi oo si weyn loogu diiday doorashooyinka uu shaaciyey maamulka riddada ah ee fadhigiisu yahay kismaayo haddii aan halkaasi uga gudubno mareegta calaamada waxaan markan soo qabanayaa mareegta soomaali memo oo ka mid ah mareegaha islaamiga warbixino kala duwan ayay mareegtu maanta daabacday balse waxaan ka soo qaadanaynaa mustafa cagjar oo saxiixay in magaalooyin ka tirsan soomaali galbeed lagu wareejiyo xabashida etoobiya hogaamiyaha maamulka dabadhilifka dhulka soomaali galbeed ayaa la ogaaday in uu dowladda xabashida etoobiya u saxiixay qorshe cusub oo magaalooyin ka tirsan dhulka soomaalida loogu gacangelinayo xabashida etoobiya warqad sir ah oo uu ku saxiixan yahay mustafa cagjar ayaa warbaahinta loo soo dusiyey waxaana warqadda ku xusan in magaalooyinka mooyaale iyo qabri daharee laga daadgurayo shacabka soomaalida ee degan kadibna lagu wareejiyo maamul si toos ah u taabacsan abiy axmed cagjar ayaa baarlamaanka xabashida siiyey warbixin ah in labadan magaalo ay isku khilaafsan yihiin soomaalida iyo oromada sidaas daraaddeed uu isagu go-aansaday in mooyaale iyo qabri daharee laga saaro soomaalida laguna biiriyo ismaamulka oromiya saraakiisha dowladda xabashida ayaanan weli wax jawaab ah ka soo saarin soo jeedinta ka timid cagjar oo ah dabadhilif soomaalida u duleynaya xabashida wararka ayaa intaasi ku daraya in maamulka dabadhilifka soomaali galbeed uu sidoo kale ogolaaday in qowmiyadda axmaarada ay xubno maamul ah ku yeeshaan maamulka magaalada jigjiga arrinkaasi oo ka caraysiiyey shacabka soomaali galbeed ee gumaysiga ku hoos nool tan iyo markii uu abiy axmed talada etoobiya la wareegay sannaddii labada kun sideed iyo tobankii ay sii badanayeen tacadiyada ka dhanka shacabka ku dhaqan deegaano ka tirsan dhulka soomaali galbeed aad baad u mahadsan tahay walaalka maahir maxamed inta aadan xubinta ka bixin maanta maxay ahayd hadalhayntii taalay baraha bulshada waad mahadsan tahay bashiir hadalhaynta ugu weyn ee maanta baraha bulshada ka taagan waxay ahayd khilaafaadka faraha kasii baxay ee u dhexeeya maamulada muqdisho iyo kismaayo khilaafka labadan maamulo halka uu marayo warbixintii calamada ayaan ku faahfaahinay kaasi oo gaaray in maamulka axmed madoobe uu ku dhawaaqo in uu cilaaqaadka u jaro kooxda riddada soomaaliya taageerayaasha murtad axmed madoobe ayaa baraha bulshada soo dhigayey muuqaalo horey looga duubay xasan gurguurte sanadu markii ay ahayd labada kun sagaal iyo tobankii kaasi oo uu ku taageerayey axmed madoobe kolkaas oo uu khilaaf kala dhexeeyey ninkan dowladdii riddada ee xilligaasi jirtay ee uu madaxa ka ahaa murtad maxamed farmaajo xasan sheikh ayaa xilligaasi sheegayey in kooxda riddada soomaaliya ay qaldan tahay islamarkaana axmed madoobe uu yahay nin ku saxan go-aamadii uu xilligaasi qaatay waana isla tan hadda haysataa murtad xasan gurgurte xubintii hadalaynta warbaahinta iyo guudmarka mareegaha islaamiga ahna bashiir caawa waa inagaynta الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى barnaamijka ayaad degeysanaysaan faafreebka wararka markan iyo wadayaasha gaadiidleyda gobolka banaadir ayaa ka cabanaya dhibaato xoogan oo ay ku qabaan shaqadii ay ka hayeen dekedda magaalada muqdisho haddaba waxay ka cabanayaan wadayaasha gaadiidka aan dhegaysanoo mid ka mid ah guddiga gaadiidleyda gobolka banaadir annaka oo agaadinley oo midaysan oo dowladda dekadu dekad soomaaliyeed ay tahay muqdisho ayaa xasan sheekh maxamuud shakhsiyaad u xidhay khaas ahaan ina adeerkii gabayda oo jambalka gaadi jambalka bec mushtariga ah een gaadiid shaqo ku lahayn buu u xidhay dekadda asaguna wuxuu samaystay lix kambani waxay ku sheegaan een kambani ahayn ee ah magafayaalka liibiya oo kale ayuu iska hormariyo u dhigay dowladdana kaga soo sharciyey lixdaa kambani boonadooda waxaan ahayn laguma geli karaan dekadaas oo raas caseyd iyo raas gambooni ninba meeshuu ka soo gaadho uu looga qaro liiska ayaa inta bandowna inqilaabna ku dhiftay ayaa waxaa la yidhi lixdaa kambani boonadooda waxaan ahayn laguma geli karo maxay sameeyeen marka waxay sameeyeen lix sente iyo bar baa lagu qaadi jiray afar sentaa laga soo reebo afar sii sentaal iyo boqol iyo konton ha la qaado maxaa soo hadhay laba boqol iyo konton gaadhiga ku shaqayn kara waa keen oo wax alla wixii qarashaa u hadhay waa waa shaqayn waaya baabuurta waa fadhiistay yacni dhaxal wareejis baa la yidhaha taas waxay koosgaraysay nimankii aan halka gaari lahayn ee loo xidhay dekadda inay baabuurtii laba laba kun saddex kun isjiidkii ku agshintaan oo dadkii gaadiidka lahaa oo hantilayaalka ahaa oo xaaladihii kala duwanaa ee aad adkaa ugu shaqayn jiray dalka la inqilaaboo la barakiciyo hantidoodii ay la wareegaan xasan sheekh maxamuud baa ilaahay kula xisaabtamaya maalinta yooma alqiyaame ee dulmigaas iyo cadaalad darradaa nagu sameeyey walaal waxay taasu korsa anigu hal milyan in soomaali ah oo gaadiid leh ayaana filan yaranu ahaa maanta uma ahin waxaa sababay muddo dheer baan ayaan dacwinayno midiyaha taagnay xasan sheekh maxamuud waxay soomaalidu ku mahmaadaa haruub ninkii soo lisay la ogyahay nin kastaaba ha sido waa uu u dhiibtay lixda kambani asagaa u dhiibtay shirkad buu ku leeyahay maxay tahay sababtu waxaa shaksiyaad xaquuqdii dadweynahaas iyo dadweynihiina xaquuq tiray waa maxay oon cadaalad darriya musuq maasuq ahay الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى waa hagaag dhegeystayaal qeybaha dhexe ee faafareebka wararka ayaan isla soo gaarin dhegeystayaal markanna waxaad ku soo dhawaataan xubinta xaaladihii u dambeeyey ee filistiin iyo walaalkeen suheyb cabdulaahi aad baad u mahadsan tahay bashiir diyaaradaha dagaalka maamulka gumaystaha yuhuudda waxa ay sii wadaan xasuuqyada ay ka geysanayaan magaalada khaza saacadihii lasoo dhaafayna duqeymo kala duwan ayaa lasoo tebiyey bashiirow duqeymaha ugu badan weli waxa ay ka dhacayaan waqooyiga magaalada khaza halkaas oo ciidanka sahaynada ay ka wadaan howlgalle xoogan warbaahintuna waxay ku warantay in tan iyo saaka afartan iyo kow ruux ay shahiideen kuwaas oo saddex ka mid ah ay yihiin caruur bashiirow shan ka mid a dadkaas waxa ay ku shahiideen duqeyn diyaaradeed oo subaxnimadii saaka beegsatay xaafadda xayu sabra ee dhacda koonfurta magaalada khaza tirada guud ee shuhadada ilaa toddobadii oktoobar waxay waaxda caafimaadka khaza ay sheegaysaa in ay gaarayso afartan iyo saddex kun lix boqol saddex iyo toban halka dhaawacyadu ay yihiin boqol laba kun sagaal boqol sagaal iyo labaatan kale halka haddii aan kaga gudubno xasuuqa ka dhankaha shacabka khaza ee dhanka kale kooxaha muqaawamada filistiin waxaay fuliyeen weeraro kala duwan mid ka mid ah weeraradaasna bashiiro waxaa lala beegsaday ciidan yahuud ah oo lugeynayey oo tiradooda lagu sheegay ilaa shan iyo toban askari weerarkana wuxuu si gaar ah uga dhacay beytulaahiya bashiiro kooxaha muqaawamada filistiin waxa ay sheegeen in khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac uu gaaray askarta yuhuudda ah ee la beegsaday iyagoo dhanka kale weerar loo adeegsaday qadiifadda alyaasiin boqol iyo shan la beegsaday mid ka mid ah gaadiidka wax burburiya ee ay yuhuuddu ku burburinayeen guryaha dadka shacabka ah xubintii aan kusoo gudbin jirnay wararkii ugu dambeeyey ee xaaladaha filistiin caawa halkaas ayaan ku hakinaynaa الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى faafreebka wararka ayaad degeysanaysaan qeybihiisa dambena waan isla soo gaarnay markan iyo wilaayada islaamiga ee gedo kulan lagu xalinaya khilaaf u dhexeeyey beesha horaarsame oo ay barbar socotay dowro sharci ah ayaa lagu soo gebagabeeyey deegaan ka tirsan wilaayada gedo haddaba munaasabadda oo ka dhacda deegaanka tuulo barwaaqo waxaa ka qayb galay mas-uuliyiinta wilaayada iyo waxgaradka wilaayada islaamigaha ee gedo ugu horeen dowla socotay toban cisho ayay qaateen odayaasha dhaqanka iyo waxgaradka beesha horaarsame bayaan lagu xalinaya khilaafkii ka dhex taagnaa ayaa goobta laga akhriyey ujeeddo waxaan halkan ka akhrinayaa bayaan ka soo baxay beesha hawrarsamo amaareer ee balweynta sada daarood wilaayada islaamiga ee gado waxay dowro socotay toban maalmeed ugu qabatay deegaanka tuulo barwaaqa waxgaradka iyo odayaasha beesha hawrarsamo amaareer dowradaas oo barbar socotay shirar kulamo lagu xalinaya khilaaf u dhexeeyey beesha hawrarsame shirkaas oo socday muddada aan kor ku xusnay waxaa ka soo baxay qodobadan soo socdo kow beeshu waxay ka heshiisay dhammaan khilaafkii u dhexeeyey iyaga oo iska uurxaartay dhammaan xumaantii uu shaydaanka dhex dhigay labo beeshu waxay baraa'a taam ah ka qaadatay gaalada iyo murtadiinta saddex beeshu waxay ka soo horjeedaa xaalufinta dhirta iyo waxyeelada deegaanka afar beeshu waxay si buuxda u caddaynaysaa garab istaagka jihaadka ka socda bariga afrika insha allah shan beeshu waxay ka arrinsadeen ilaalinta akhlaaqda dhallinyarada beesha u dhalatay iyo in loo helo waxbarasho ka hufan manhajka qalloocan ee ay horboodayaan gaalada hay-adda yunesko lix beeshu waxay ka soo horjeedaa lana dagaalamaysaa mukhaadaraadka iyo dhammaan fisqiga iyo anshax xumada gaaladu ka wadaan geyigayna insha allah toddobo sidoo kale beeshu waxay ka arrinsatay badqabka xoolaha iyo ka fogaanshiyaha daawooyinka halista ah oo ay beerayaan hay-adaha gaalada siddeed beeshu waxay bogaadinaysaa sida habsamada leh oo ay uga hortageen mujaahidiinta xamladii cadowga ku soo qaadeen walaayaadka islaamiga sagaal beeshu waxay si adag ugu soo horjeedaa heshiisyada xaaraanta ah ee lagu iibanaya badda iyo beriga soomaaliyeed oo ay wadaan maamulada kabaqaadka u ah gaalada ugu dambeyn beesha hawrsamo amaareer waxay mahad celin ballaaran u jeedinaysaa allah subxaanahu wa tacaalaa mahaddaa kadib sidoo kale waxay u mahad celinaysaa walaalaha xarakatu shabaab almujaahidiin sidoo kale waxay beesha u mahad celinaysaa marti sharafka kala duwan ee nagala soo qayb gashay shirkan taariikhiga ah saxiixayaasha bayaanka kow ugaas cabdulaahi macalin haaruun labo nabadoon xasan ibraahim mursal saddex nabadoon axmed cabdi xuseen afar nabadoon maxamed cabdulaahi cumar shan nabadoon cabdulle cali deeq lix nabadoon bilow cali cabdille toddobo nabadoon cabdiweli sahal xirsi siddeed nabadoon cabdi ibraahim maax sagaal nabadoon cali dhicis maxumed wabilaahi towfiiq intaasi kadib waxaa mikrofoonka lagu soo dhoweeyey qaar ka mid a waxgaradka iyo nabadoonnada beesha horaarsame nuqabada shirkan soo daadihinaysay beesha hawraarsama weyn beesha hawraarsama amaareer oo khilaafaadka iska dhex jira inay ku heshiiyeen heshiis ballaaran inay qaateen shaydhaanka dhexdooda ku jira uu ka baxay ay walaal yihiinay gacanta ishaystaan intaasna waan sheegaa waxaan ku xijinaa kitaabka ilaahay inaan garab istaagnaan rabnaa haddaan hay beesha waraarsamo jihaadkaan ka qaybgelaynaa naf iyo maalba waa ugu qaybgelaynaa waa waa qowli ficil inta ka dhacaysa waa kaa qaybgelaynaa wax alla wixii xun oo ay diinta necab tahayna waa ka haraynaa insha allaahu ilaahay idinkiis kuwa ku guulaystana allah naga dhigo gaaladana allaha jibiyo muslimiintana kor allaha ka dhigo heshiiskaana kii midho dhal allaha ka dhigo inta noo soo gurmatay xarako u horraysana guul allaha siiyo kuwa khayr la kulmana allaha ka dhigo cadowgoodana allaha qabta waan qaadannay bayaankaas diinta islaamka waan garab taagannahay kitaabkaas ilaahay baan difaacaynoo ku garab taagannahay asagaasaan difaacaynaa diintaas qaadannay arrintaas iidaahna waa naga go'an tahay hadda kadibna wixii bayaankaas ku saabsan ayaan ayidnay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu intaan waxaa waaye na soo gaarsiiyey mahad ballaaran ayaan u mahadinaya insha allah qof kasta oo halkan ku sugan mustawaha asku fadhiya ayaan waxaa waaye aan ugu mahadinaya insha allah waxaan kaloon haddee aad iyo aad u ayadaa bayaankii beelaha horaarsimo ka soo baxay waxaan haddee si buuxdaan u ayidaya insha allah bayaankaas waxaan leeyahay insha allah allaha nagu anfaco kuwa qaatana allah naga dhigo meel kastoon joognana insha allahu shareecada islaamka kuwa haddee ku noolaadana allah naga dhigo bayaankaasna waan ayadayaa insha allah wixii ka jiri oo shaqaaqo ah inay haddee beelaha horaarsima dhexdooda ay ka baxday shaydaankii ku dhex jirina haddee ilaahay subxaanahu watacaala ka saaray maantana ay yihiin kuwa haddee heshiis ah gacmaha is haysto waxaan kaloon haddee kalamadeyda ay ku saabsan tahay haddee shareecada islaamku haddee allabaa nugu addoonsaday mar hintaas alla nugu addoonsaday inaan haddee qaadanno meel kastoon joognana haddee aan ku dhaqanno anna ku noolaanno kuna dhimanno intaasna waxaa waaye waa ayadaya insha allah shareecada islaamkana kor allaha ka dhigo muslimiintana kor allaha ka dhigo kitaabka kor allaha ka yeelo gaaladana allaha jibiyo allaha dulleeyo meel kastooy joogtana waxaa waaye dulli allaha bado kitaabkana kor allaha ka dhigo asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu sidoo kale waxaa goobta ka hadlay ugaas cabdulaahi macalin haaruun ugaaska beesha horaarsame ilaahay baa ku mahadsan bacda alxamdulilah waxaan u mahadcelinayaa xarakatu shabaab almujaahidiin oo waxyaabaha khilaafka oo beelaha dhexdooda xoogga saarto juhdina ku bixiso inay dadka midayso xalna ka gaarto waa u mahadcelinaya waxaa kan u mahadcelinaya waaliga wilaayada gobolka gado sheekh abu anas oo moogtahay markii aan soo gaarsiiyey fariintan in khilaaf uu jiro arrintaas la wareegay juhdina ku bixiyey isagoo moogta makaatibtiisa u kaashanaya jazaakum allahu khayr baan leeyahay ilaahay baa subxaana wa tacaala miisaankiisa xasanad haguu kab waa u mahadcelinayaa oo moogtahay marti sharafka ka soo qaybgalay juhdina ku bixiyey in xal laga gaaro naciibka nuqumada gobolka gado uu hogaaminayo ayagana waxaan leeyahay jazaakum allahu khayran ilaahay miisaankiisa xasanad ha in saaro waxaan leeyahay heshiiska iyo bayaanka la akhriyey aad baan ugu faraxsanahay waa soo dhowaynayaa waa u hambalyaynayaa waa bogaadinayaa ilaahay subxaana wa tacaala mid mara dhalaha ka dhigo intaa haddaan ka gudbo jawgan iyo deganaashadan iyo duruustan iyo khayrkan ilaahay subxana wa tacala wuxuu noogu suurageliyey jihaadku ilaahay noogu suurageliya haddaanan jihaadkan jirin nabadaana ma jirteen dadka isgafana moogtaha sharafta iyo wanaagga iyo deganaashaha loo xalinaya looma xalliyeen taana waxaan leeyahay dhammaantayada si guud ilaahay aan ugu mahad celinno jihaadkaas inuu ilaahay subxaana wa tacaala naga duminin ilaahay uu noo miri dhaliyo gaaladu ilaahay naga qaado taana dhammaan aan ilaahay ka barino waxaan leeyahay beesha meesha fadhido iyo inta iclaamka dhegaysanayba jihaadka dee waa shay waajiba waa diin weeye gaaladana waad ogtihiin oo magaalooyinko dhan bay haystaan magaalooyinka soomaaliya oo gobolkan cagga caawa aan joogno ugu badan yahay bay haystaan waa gaal cadowa oo kufaar ah oo soo duulay oo ilaahay subxaana wa tacaala shareecadiis in la baabi'iyo oo ma garanaysaa diinla'aan iyo cawaanimo iyo manhaj baybala lagu bedelo u soo duulay yaa magaalooyinka haysta dadkiina waa kanoo shacab bay u noqdeen gaalkii baa la hoos joogaa gaal raaci baa la hoos joogaa war ilaahay baan idinku dheereeya taamana anfacdaa yaa waxaan leeyahay ilaahay subxana wa tacala aan ka cabsana arrintaasaan wax ka bedelna dulligaana ha layska daayo gaaladana ha layska kaci subxaana wa tacaala awlaadana moogtahay meelaha ridada yaan la dugaashanayna oo ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu leeyay walaa tudici alkaafiriina waalmunaafiqiina war hoy gaalada iyo munaafiqiinta ridada ha adeecina oo ha hoos joogina wadac aadaahum wa tawakkal cala allah ilaahay subxaana wa tacaala leeyahay marka ilaahay subxana wa tacaala aayaadkiisa awaamirtiisa aan qaadanno fadhigan aan ka kacno ummaddana jahliga aan kala dirino jihaadkan aan garab istaagno adaa bilahi towfiiq marti sharaf kala duwan ayaa munaasabadaasi ka qayb gashay islamarkaana kelimaad ka jeediyey waxaana ka mid ahaa guddoomiyaha odayaasha dhaqanka wilaayada islaamiga ah ee gedo heerkii markii khilaaf iyo maarata in la bixiyo soo gashayna soo dhex gashayna jazaakumulbayra khayr baan leenahay ilaahi subxana watacaala carabkooda ha barakeeyo maalin walba beelahay ku dhex jiraan khilaafka iyo ay ka saarahayaane ilaahi subxaana watacaala carabkooda daawo allah ka dhigo wixii khilaaf oo ay ku talagalaan ay go'aansadaan inay xalliyaan ilahi ha u fududeeyo intaas bacdigeed jazaakumullahu alkhayr baan leenahay odayaasha iyo ikhyaarta caawa meeshaan fadhido oo go'aanka soo saartay bayaanka soo saartay in maarata khilaafkoodina ay meesha ka saareen ee ilaahi subxaana watacaala acdaadiisa iyo cadowgiina ay maaragtay la daga dagaalamahayaan oy necab yihiin maaragta ilaahi subxana watacaala kitaabkiisa ay garab istaagayaanna jazaakumullah khayr baan leenahay waxaan leenahay dadaalka aad samayseen sii wada horey uun u sii wadaa gadaal ha u noqonnina yaysan baashu idinka noqonin afka baarkiisee afka iyo uurka inta iswaafajisaan adinkana haddana raaciya oo maarata dadaalka maanta aad samayseen iyo go'aanaha aad soo ballanqaadeen waxeeye markii maarata laidin leeyahay waxaas qabtana de waa waxaad horey u samayn jirteena faraska usha waxaa loogu dhuftaabaa leeyahay ha ka sii badiyee dadaalka aad wadaan oo qowl iyo ficilba leh maarata horey usii wadaan leenahay oo maarata horey usii dhaqaajiya marka nimankaa riddada oo degmooyinka hayst joogo oo gaalada carratuurka u ah oo hadafkii maarata islaam iyo hadafkanigii soomaaliyeed iyo wax walba ka baxay ilaahi subxana watacaala aan uga baqno waa kii odayaasha ay horey uga hadleenoo alqitaal weeye dagaal baa maanta nasaaran waajib nagu ah faradul cayn ah qof kaste oo ilaahay subxaana wa tacaala muslin ahoo laa ilaaha ila allaahu leh oo gaala ay waddankiisi ku soo duushay waxaa weeye maanta inuu dagaalamo oo qori qaato oo naftiisa dagaalamo oo maalkiisa ku dagaalamo oo awlaaddiisa uu tarbiyeeyo jahaadka uu maarata u diro oo gala uu yidhaahdo yuu waajib nagu ah marka waajibkaas diiniga aan qaadanno taasna intaasaan uga gudbahayaa ugu dambayntii waxaan leeyahay gaaladu way jabta dadka waxaa laga yaabaa idaacadaha gaalada basa inay dhegaystaan oo maaragtay been maalinba loo soo dhoodhoobo runta iyo xaqiiqdan aysan helin xaqiiqdii gaala way jabta dhaqaal ahaan way u jabtay siyaasad ahaanna way u jabtay caskari ahaanna way u jabta godadka ay ku jirto sababtay oga bixi lahayd bay lacda dhulna ma mari karto gaadiidka iyo hantida ay soomaaliya keentayna inay intay dab ku daarta ay ka tagto diyaarad ka raacda waa u suuroobi lacda isbeddel bay xulaysaa waxay xulaysaa shabaab baa carrada ka bixi doono marka hammaandheedka naloo kordhiyo xagga hantidooda meel oga dhaqaaqda lacda hantida ayada ay meesha keentay yay dheesha ku waardeysanaysaayo ama uun shabaab yaraadaayo meesha ka sii baxaayo wadda idiin furantayo wax isbedelaan ama awood gaala intay istarto dhaqaalo gaaleen gaala waa baaba'day dagaalo fara badan baa ku furmay mujaahidiinta meelo badan yaa dagaalo kaga qaaday waa la curyaamiyey waxbaa sidii soomaaliya loogu wado dhaqaalo loogu wado fan loogu waday yaa wax khasaare ma ogana waxba kasoo noqon waayeen hub kastoo la keenana gacanta mujaahidiin intay galeen ayagii baana haddana dib loogu celiyo lagu qarxiyo lagu gubo lagu dhibaateeyey marka dadku hadday maskaxda ka dhintaan oo ay yidhaahdaan gaala lalama dagaalami karo iyo maaragtay way idinka awood badan tahay iyo way inka tira badan tahay way inka hadday dadku ku fakaraan waxba uma suuroobayaan laakiin gaala inaan ka adagno ilaahi subxaana watacaala uu noo sheegay cizi iyo sharaf annagu aan leenahay caaqibada iyo guusha aan kaga dambayn doonno ciidamadannadu ay qaalib noqon doonaan annaga haddaan boorogaraamka iyo himmigii ilaahi subxaana watacaala ilaahi ballanqaadku noo ballanqaaday noogama baxaayo wuu noo oofinaya alle subxaana watacaala ballanta ballanta uu noo qaaday haddii ummad toosan oo wanaagsan oo isku dhabaqa hadday aan noqonno ilaahay subxaana watacaala wuxuu noogu yabahay in uu maaragtay gaalada uu naga guulayn doono alcaaqibatu lilmutaqiina ugu dambeynna waxaa munaasabadaasi soo xiray sheekh luqmaan abu anas waariga wilaayada islaamiga heegado isagoona munaasabada ka jeeday kelimaad u badnaa dardaaran الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن أولا إلهي بان مهد علينا سبحانه وتعالى ثانيا وحان مهد علينا بأشو هل كان فردسه نقضوا الآخر بيانك وحاويا وحياله يريرك هاي بأش الأحمري كسو ساري بيان دبدنا كعديي إن وحي أيها لو قدبي نفي شيطان أتيريين وحان أذين لنا جزاكم الله خيرا إلهي سبحانه وتعالى أجرك نهبديو انت kadib waxaan mar kale u mahadcelinayaa nuqubada walaayada oo runtii u taagan ummadda muslimiintaas wanaagooda in ay ka shaqeeyaan safarada dheerdheer uu soo galay juhdi badan bixiyey ilaahay subxaanahu watacaala ayagana dadaalkii ay sameeyeen iyo dariiqii ay mareen iyo waddooyinkii ay soo mareen ilaahay subxaanahu watacaala ajir ha ugu bedelo intaa kadib ikhwaani beeshana hor fadhiso waa beeshii reer horaarsamo ee ansaarta ahaa ansaartane ummadda waxbay kaga duwan tahay waxaan rabnaa mawduuciga inta guda gelin inaan idinku bishaareeyo bishaaro ilaahay subxaanahu watacaala cadowgana ku hoojiyey islaamkana ilaahay subxaanahu watacaala ku guuleeyey soo markiis maanta dabada ay jeedeen macnaha waxaa daliilku u ah wixii soo duulay wakhtigii hadda aan fogeen oo aanu soo dhaafnay sanadkii kun afar boqol afartan iyo shan wejigiisii koowaad wixii soo bilowday maanta ooy tahee kun afar boqol afartan iyo lix waxa isweydiin leh xaaladda xaggay maraysaa jawaabteeda waa taa nimanka dabada ay jeedaan nimew way jabeen ilaahay subxaanahu watacaala muslimiintii laabahooda waa caafiyey cadowna waa jabay ilaahay wuxuu ku jibiyey wiilihishii aad dasheen ee awowyaalka aad u eheedeen ee adeeryaalka aad u eheedeen ee aad walaalaha eheedeen ayuu ilaahay gacantooda ku jibiyey tabaaraka watacaala waa tan u diiday wixii ay haminayeenoo ahayd wixii ay gaalada ka ballan qaadeen ee ahayd in ay beddelaan diin iyo dal iyo dad intii ummaddii waxaa weeyaan asalkeeda ay isku hadlaynaysa ama ay ku abtirsanaysa inay halleeyaan waa tan u diiday oo hor istaaga weeyaan markii intaas sameeyeen niminka uu ilaahay jibiyey oo godkooda looga daatay oo waxaa weeyaan bakhtigooda uray waxay sameeyeen ee aad dareesatihiin hadda in ay godadka ku aruureen ilahay fadligii oo tabaaraka watacaala ilaahay wuxuu ballan qaaday diintan inuu ilaahay u nusraynayo tabaaraka watacaala wuxuu ilaahay ballan qaaday alla subxaana watacaala wuxuu leeyahay wa kaana xaqan calayna nasru lmu'miniin soo saas ma waannu rumaysannahay haddaannu nahay ummadda nebi maxamed dardaarankaas ilaahay subxaana watacaala noo caddeeyey oo xaqa waannu rumaysannahay ikhwaani haddii xaaladda sidaa ay tahay cadowgaa soo jireenka ah ee doonayo in ummaddii wixii ay ku dhaarinaysa baabe iyo danaynayo ma inaan u istaagnaa mase waa inaan u jiifanno waxa laga sugaya inuu istaagaan waa inteennan inta naga maqan weeyaan annagoo naqaano beeshu inay tahay ansaar waxaa weeyaan in badan xaggooda aanu ka filayna khayr badan rag badan oo ilaahay subxaana wa tacaala ayaga beesha tan u dhasheen ee dariiqan ku baxeen qaarna ku jiraan haddane waxaana la ka raba waxay tahay infiruu khifaafan wa hiqaalan e warka waa ka waxaanu bixaynaa annagoo culculus oo waayeella ah infiruu khifaafan wa hiqaalan soo markaysid annagoo culculus oo waayeella ah oo lixdan jiraala ah oo toddobaatan jir ah waan bixaynaa annagoo waxaa bixayna islaamaka ay umal yihiin annagoo waxaa bixayna carruurta isumaqada ay yihiin waanu bixaynaa annagoo dhallayraha bixayno yar yar ah ilaahay subxaana wa tacaala awaamirtaas uuna saaray addoomma baanu nahay jihaadkaasaana la ka rabaa waxaa laga rabaa waayaalka iyo dhallinyarada intaba ikhwaani waxaanu rabnaa insha allahu tacaala dariiqa jihaadka ilaahay nooga raali noqonayo in waxaa weeyaan aan uu kala harin naf iyo maal intaba insha allahu tacaala ee ikhwaani intaa kadib jihaadku waxaa weeyaan waa faraducayne hala jihaado yaanu kala harin odayaashu iyo dhallinyaradu dhammaan aanu baxno sida odayaasha hore uu sheegay insha allahu tacaala beesha khayr aan ku naqaanaaye intii xanuunsan ilahay xanuunka ka qaado intii caafimaad qabta ilahay caafimaadtaama ha ugu dhigo ilaahay subxaana wa tacaala maalkooda ha u barakeeyo ilaahay shahaada ha nagu arsuqo ilaahay diintiisa ha nagu ciseeyo ilaahay muslimiinta meel kastoy joogaan lagu gumadayo ilaahay ha u hili subxaana wa tacaala ilaahu diintaada u hili ilaahu diintaada u hili ilaahu muslimiinta cisee ilaahu muslimiinta kitaabkooda ku xooji ilaahu soomaaliya waxaad ka dhigtaan kuunu ansaar la ilaahu ka dhig ilaahu kow diintooda u hili ka dhig هذا وبالله التوفيق واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين guud ahaan intaas ayaan caawa kusoo gebagabeynayaa barnaamijka faafareebka wararka oo qodobo kala duwan aad ku dhegaysateen kulanti dambe ayaa inoo baranha nabadgelyo assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu
الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين